kani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaashana sharafta lahow ku soo dhowaada barnaamijyadii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka oo inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya buugga nolosha oo isagana inoo soo jeedinaya ismaaciil kaadiyeyna barnaamijkeena maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegays wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oona idinkugu bishaaraynayna inaad maqli doontaan heesooyin dhegihiina u raaxaya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idinka rajaynaynaa dhegaysi wacan halkaad inagala socotaanna waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora ciwaankanaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa intaa inaan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh waxaad ku soo dhawaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajeynayaa inaad barnaamijkani ka kororsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaana inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadlaya maanta fayraska loo yaqaano german rubella bal intii aynan u gudangelin barnaamijka caafimaadka aynu leexano xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan
وحبيل ما وحبيل ما
haddaba sidaan idiin sheegnay viruskaniiti la yidhaahdo macnaha german rubella waxaa waaye virus aad iyo aad khatar u ah oo haddaanan mataqaanaa ilmaha iyo naagahaba aan mataqaanaa ka taxadirin ee dhibaatada uu leeyahay eaynan dhakhtarka la xiriirin waxaa dhici karayso in cudurkii ilmaha xataa uurka ama ilmogaleenkaba uu viruskaniiti burburiyo oo dhibaato u keeno marka waxaa weeye waxaa loo baahan yahay calaamadihiisu inta badan waa kuwo iska yaryar oo aad iyo aad mataqaanaa xanuuno badan aan saas aan u lahayn laakiin wuxuu u dhow yahay cudurkii hore oo misleska ahaa marka waxaa u badan nabro badan oo kasoo baxa jirkaaga kasoo yaaca inta badan maqaarka oo aad iyo aad madow u noqda qanjirada cunaha oo prostocervical neck la yirahdo ayagana lafa glandiska meeshaas ku yaala dhan ayagana sidoo kale waxa weye waa bararayaan marka inta badan waxaa arkaysaa marka qanjirka aad taabatid cunaha inuu aad u adegyaha ama soo kacsan yahay inta badan haddee naagaha wakhtiga saddexda bilood ee uurka ay ku jiraan ee cudurkan la xiriiraan waxay keeni karsaa in mataqaana ilmasidaha in ilmasidaha uu dhaawac ku yimaado marka inta badan viruskan wuxuu ka baxaa la ama uu maraa xudunta hooyadumada saasuu ilmaha ugu gudbaa macnaha caloosha marka wuxuuna keeni karayaa in uu ku kubco meeshaasita ilmahana wuxuu u keeni karaa cuduro la yiraahdo indhala-aanta catractka wax la yirahdo edhaga-la-aanta dibniska iyo waxaa loo yaqaano cudurada loo yaqaano congentinal heart disease marka waxay imaaneysaa in wadnaha iyo mataqaana qaybihiisa kale in ay isbedelaan oo aad iyo aad mataqaana u weynaadaan marka saddexda bilood ka bacdi waxa cudurkaniti wuu baabi'i karaa oo dhaawac ma keeni karin marka inta badan waxaa muhiim ah in maamada lagula dagaalamo oo oo ay ka hortagto cudurkan in mataqaanaa aada iyo aada uu jirkeenu ugu fidin maxaa yeele haddayna dakhtarka ula tegin dakhtarka wuxuu siinayaa saddexda bilood oo loogu hortegi lahaa viruska looga hijiraa oo waxaa la siinaya ten milligram oo mataqaana antibodyn oo gama golobin la yirahdo kaasoo joojinayo in in magaleenku uu mataqaanaa dhaawac gaaro inta badan sida aa aragteen cudurkaniti ee marka ugu horeysaba waa virus waxaa la dhahay habarta haddaanan aad iyo aad mataqaana aga warqabin cudurkaniti ayna la xiriirin m c h ka m c h ka waxaa waaye markaa uurka aa qaadid oo aad dareemta calaamadihii uurka ahaa labalabadii iyo mataqaana matagii badnaa oo subaxda ahaa iyo caajis ama culeys ama mataqaana caloosha oo mataqaana kaa qabanayo majiir yar iyo waxaasiti waxaa arkaysaa in calaamadihii uurka kusoo hayaan calaamadaha uurka markay kusoo hayaan marka waxaa loo bahan daktarka inaa u tagtid daktarka marka wuxuu ogyahay in calaamadaha uurka qaar ka mid ah habkii loo daaweyn lahaa ama habkii loola xiriiri lahaa qoftaas inta ay ka dhalayso oo dhibaatada haysata ee loo joojin lahaa ama dhibaatooyinku ku imaani karaya intay uurka sido loo joojin lahaa marka ooyada haddayna ka taxadirin ama aabbaha ka taxadirin ilmo waxaa arkaysaa naagtii waa dhacis laleeyahay oo ilmihii mataqaanaa waa soo dhaafeen oo dhiig fara badana ku furmay daktaraha loo geeyo qarash badan marka waxaa keenayso habarta ama maamada uurka leh ama aabbaha oo aanan si fiican xanuunada habarta ula soconin oo labadoodaba iskaashi intay sameynin inay dakhtarka ula xiriirin waxaa yeele waxaa weeye waxaa la rabaa uurka sidii loo baabiyo uurka hadduu infection ku dhaco oo infectionadaasiti uu ka yimaaday galmada mataqaanaa habarta iyo maamada waxa waa la joojinaya haddii virus infection uu jiro calaamadihii ayaa dakhtarku islamarkiiba fascination habarta la siinaya waa la talaalayaa talaalka toddobada bilood markay uurka qaada la talaalayaa talaalka hore uurkaa la talaalayaa marka markasta xataa tetanus toxication ayaa habartii laga daaweynaya infectionasa jirkeeda u gelin marka waxaa loo baahan yahay la xiriirka dakhtarka la xiriirka dakhtarka waxaa weeye muhiimadda kaliya ee uurleyda ay ku badbaadi karaan iyo ilmaha marka ay kasoo baxaan caloosha hooyada marka inta badan cudurkaniti la yiraahdo german mislis rubela waxaa weeye aad iyo aad ayuu mataqaanaa ilmaha u baabi'in karaa habartana u baabi'in karaa marka aalaaba cudurkaniti waa la daaweyn karaa maamadu waa inay ku taxadirtaa dakhtarkasi ula xiriirta uurku sidiisiba wuxuu u baahan yahay taxadir nasiinu u baahan yahay hadda markii hooyadu ay mataqaanaa caadadu ku xumaato halka ay dhaqdhaqaaq ka sameyn lahayd oo shaqo u qaban lahayd oo caafimaadkeeda intaas ku jiri haddee sariirta ku kurto xanuunka hay ee caadada xumada u keenay ama xanuunka caadada xumada ka dhashay waxaa u furan dhaqdhaqaaqa markay ilmaha dhashaan ama markay uurka wado hooyadu waxaa u ron inay mataqaana nasiino ay hesho oo uurkaasi ti haddii ay alaab qaado meel ka fukato waxaa dhici karto in mataqaana dhiig furmo oo dhibaato ka dhacdo marka haddayna nasino ay sameynin dhibaata imaanayso marka waxaa loo baahan yahay in hooyadu ay qaadato nasino
sidaan horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisa nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka amaad haysaan talo iyo tusaale quseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qoreen la socodsiiya ciwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan waayahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga imaanayay kitaabka nolosha cashirkeena maanta mowduuciisa wuxuu ku saabsan yahay ceese oo duufaantii dejiyey cashirkaasi waxaan noo soo jeedinaya ismaaciil inta ka horeysana inu dhegeysano qasiidadan soo socota
xumaantaydii buu dhinto xamdi baygu waajibay halayban masiixi arko xamdi baygu waajibay xinjirtiisii buu igu dhaqo xamdi baygu waajibay halayban masiixi arko xamdi baygu waajibay dembigaygii buu xalayo xamdi baygu waajibay halayban masiixi arko xamdi baygu waajibay geeridu ka xoog badiyo xamdi baygu waajibay halayban masiixi arko xamdi baygu waajibay xabaju ka soo baxayo xamdi baygu waajibay halayban masiixi arko xamdi baygu waajibay xertiisi ayaa aragto xamdi baygu waajibay calayban musiixi arko xamdi baygu waajibay xaqiiqdii ayaan helayo xamdi baygu waajibay calayban musiixi arko xamdi baygu waajibay ibliskii ayuu xabiso xamdi baygu waajibay calayban musiixi arko xamdi baygu waajibay cadaabtii xorbaanka aho xamdibaygu waajibay calayban musiixi arku xamdibaygu waajibay iimaankaygii baa xadfilu xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arku xamdi baygu waajibay xumato dhan buu iga tiro xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arku xamdi baygu waajibay kitaabkiisii baana xafido xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arku xamdi baygu waajibay xalaal qudataan ahayo xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arku xamdi baygu waajibay xarigii ablayska jaro xamdi baygu waajibay calay baan musiixi arku xamdi baygu waajibay
walaalyaal maanta waxaa kaloon arkaynaa wax ku saabsan oo la yaab leh oo ciise suubiyey taasoo ah isagoo duufankii dejiyey waxaanu akrinaynaa aayadaha labaatan iyo saddexaad ilaa labaatan io toddobo ee cutubka sadeedaad ee matayos waxaanu qoraan sida tan goortu doonida fuulay xertiisii ayaa raacday oo waxaa badda ka kacay duufan weyn ilaa ay xirarka qaariyeen doonidda laakiin isagu waa hurday markaasay xertiisii u timid ooy toosiyeen iyagoo leh sayidow na badbaadi waannu lumaynaaye kolkaasu wuxuu ku yidhi maxaad ugu baqaysaan rumaysad yaryaalow markaasuu kacay oo gacanta taagay iyo badda oo xaawal weyn baa dhacay haddaba nimankii way yaabeen oo waxay isku yidhaahdeen waa nin ceenkee ah kan xataa dabeesha iyo baaduba yeelayaan walaalyaal meeshan waxaan arkaynaa waxaala la yaab leh inuu ciise uu suubiyey oo weli ay soo sii xoojinayso in maarata waxyaalahan uu suubinayo ay tahay inay suurtowdo dembi dhaaf aan ka helayno ciise maxaa yeelay waxyaalo badan uu suubiyey oo ficil fal ah faalimihiisa waxay ahayd wax la socday waxbarkiisa khudbadiisa iyo ficiladiisa wax isla socday ahaayeen oo waxay noqotay in asaga la aamino walaalyaal haddii aan sii fiirino waxaanu arkaynaa in badda markuu la dhex galay dufaan weyn uu dhacay laakiin xertiisii oo intii oo dhan la baraayay weli iimaankooda ma sii xoogaysanin oo way welwaleen laakiini kolkaasuu ku yidhi maxaad ugu baqaysaan rumaysad yaryalahaalow markaasuu kacay oo gacantiisa taabashay oo badda iyo xawaal weyn baa ka dhacay walaalyaal wax kale uu suubay ma jiran gacantiisuu taagay gacanta uu taagay duufaankii weynaa ayaa degay oo dabeeshina hoos bay u dhacday marka waxaanu arkaynaa in xertaani iimaankooda soo sii xoogaabaye waayo marba markii kale wax ka sii daran ayay arkaayeen oo ciise suubinayay mucjisooyinkaani ma aha inaan u aragno wax iska ficil fal ah laakiin waxaa waaye waa inaan ka fikirnaa in maanta dhibaato kasta oon ku jirno iyo dembiga ugu weyn oon umalayn karno in noola cafin karin ciise uu jiro oona u imaaday inuu dembiyadayna noo cafiyo waayo asaga uma imaanin inuu iska dhigo nin iska dhigaayo ilaah uu dembiyada cafinayo laakiin wuxuu u imaaday uu yahay kan xag ilaah ka imaaday oo waxaa waaye wiilka ilaah oo weliba haddii aan fiirino cutubka bilowgii aadaha koowaad waqtigii hore inuu ilaah yeeyahay aan samayno markuu leeyahay aan samayno waxaanu arkaynaa inuu lahaa wehel wehelka la jirana waxaa waaye saddexda wehel oo isla wada jiro oo ilaah laakiin ma aha saddex la kala bixinaayo waxaa waaye ilaah aabbaha ah iyo wiilka iyo ruuxa quduuska ah oo wada shaqaynayey haddana waxaanu arkaynaa wakhtigaas hadduu ilaah shaqaynaya haddana uu soo noo soo diray wiilkiisa madiga ah oona naga tusinayo inuu wax kasta u aawudo maxaa yeelay asaga hadduu ilaah soo diray horena u soo aragan in xigmad kasta iyo amar kasta oo adduunka iyo cirka u dhexeeya asaga la siiyey wax u adag oo maanta uu suubin karaa uu suubin karin ma jirto walaalayaal aan ciise u noqonno aan dembiyadeenna ka naxariis ka toobadkeenno si uu nooga dembi dhaafo waayo waxaan nahay dad dambiiliyaal ah waxaan oo mucjisoonka aan sii arkayna waa inayna xoojisaa oyna tustaa ciise hadduu waxaan oo dhan uu suubinayay maanta dembi kasta aan u malayn karna inuu weyn yahay oo noola cafin karin ay tahay in noola cafin karo waayo ma ahan wax kale in noogala cafinayo laakiin waxaa waye naxariista uu ilaah leeyahay waxawaaye ilaah waxaa waaye naxariistuu leeyahay uu nagu badbaadiyo uuna naga soo bixiyo dhibaatooyinka aan ku jirno waayo kuma adka asaga inuu noo saamaxo waayo asaga wuxuu jannada iyo naarta u kala bixiyey kuwa naxariista leh oo naxariistiisa ogolaado inay asaga u noqdaan oo jannada galaan kuwii diidana naarta ay galaan walaalayaal ayaan ogolaanay inaan naarta galno
dhegeystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laantii afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan haddii aad haysaan wax tale ama tusaale ee ku saabsan barnaamijyadan halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qorayna la socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankiinu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dibiraday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadana waxaa inoo hayay misis niyemongo inta aynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa ay nabadgelyo
Thank you.